ilaahay baa mahad badan iska leh abaarihii iyo dhibaatooyinkii jiray naga soo bixiyey oo samadda roobo badan oo barakaysan nooga keenay dhulkana kuwo badan oo barakaysan oo nicam inuu ilaahay nooga soo bixiyo aan ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala marka ilaahaygii abaarahaas iyo dhibaatadaas naga soo bixiyey ayaa mahad leh sanadkan hadda ku jirno uu roobkan iyo xilliga hore oo naga tagay labadaba robo badan buu ilaahayna siiyey dhulkiina waa noo barwaaqoobay laakiin mara badan waxaa dhacda nicamka ilaahay ku siiya xoogaha waa lagu yara dhibaatooda oo waxaad ogtihiin nabigeenna calayhi waalihi salaatu wassalaam markii dadka u sheegeen dhibaatadii dhacdi iyo abaarti oo asagoo mimbarka saaran ilaahay u baryo dadka ilaahay roob siiyo roobkiina muddo dheer uu socday haddana usbuucu markii la joogo weeg dadkii waxay yidhaheen rasuulka ilaahay ow jididka waa naga goyeen dhib baa nagu dhacay xoolihiina waa halaagsameen ilaahay noo bari roobkaan ha nagala fayday haddana nabiga ilaahay buu bariyey sala allahu calayhi wasalam marka allah subxaanahu wa tacaala awalan wa aakhiran waa mahad badan baan u celinaynaa abaarihiina waa naga soo bixi rabo badan oo barwaaqaysanna waana siiyey in ilaahay dhulka ee barwaaqo naga siiyana ilaahay baan ka rajaynaynaa nicmooyinkana mara badan waa lagu dhiboodaa dhibaatada dhacaysa waxaa ka mid ah jididkii oo dhinac walba ka go-een Eh, dhinacyaha ay ka go-een waxaa ka mid ah magaalada mandheera raashiin badan oo rakhiisa ilaahay wuxuu ka siin jiray dhinaca soomaali iyo dhinaca ethoobiya oo deriska la-ah dhinaci soomaalina bundooyinkii iyo jididkii roobabkii baa la soo mari laayahay dhinacii kalena maamulkii iyo dadkii joogeen xoogaha way adkeeyeen in raashiinka agtooda yeele ayagoo cabsanayeen darteed in aad soo gudbo oo magaalada mandheera usoo gudba aada bay maaragtay ay uga hadleen oo uga reebeen sidaa darteed baa magaaladii xoogaha waxay ku soo dhacday culays badan oo raashin la-aana dadka masaakiin tahay ay culays badan kala kulmeen waxaa intaas dheeraad ahaa hubigii oo dadka masaakiinta wax badan ay wax ka guran jireen khudaar iyo khayraad ka guran jireen oo biyihii bannaanada ay mareen oo beere iyo wax ku dhow lagu dhowaan weyey oo dadkii masaakiinta oo xamaalatadahay oo xamaalanayay ay wixii ay ka soo heli jireen oo quutal yoomkooda ahay aas xirmay taana xoogaha culays badan bay keentay Eh, waxaa kaloo ayadana culays ah oo dhulka ku imaaday culays wadanka dhanba ka jira oo lacagtii wadanka oo aada u qiimo beeli haysa oo doolaarka cirka uu maray oo alaabtii waxa dibadaha looga keenay in uu yahay doolaar doolaarkiina lacagteenni ay aada u adkaatay culeysyadaasoo dhan baa jiraan sidaa darteed dad badan oo masaakiin ah culays badan bay la kulmayeen waxaan u sheegaynaa eh, ummadda ugu baaqaynaa dowladda iyo hay-adaha iyo dadka tujaarta ah dhammaan waxaan leenahay ummaddeenna aan iswada garab qabsanno oo ummadda sidii wax looga tari lahay aan ka shaqayna marka koowaad dowladda ama tan countiga ha noqoto ama tan dhaxa ha noqoto iyo hay-adaha waxaan ugu baaqaynaa dadka masaakiinta aad baa jididkii markay ka go-een soomaalina waxba ay ka imaadeen etoobiyana waxba ka imaadaynin kenyana raashinkeeda iyadoo mar horeba qaali ahay oo lacagtoodana dhacsaneed gawaarida dhexda ay ku jiraan oo wax dhaqaaqi lala yahay aad bay dadka dhib u dareemayeen dowladda iyo hay-adaha labadaba inay arrintaas xoogga saaraan oo magaalada mandheera ee masaakiinteedii wax badan lala gaaro ayay u baahan yihiin taas waan ugu yeeraynaa tan labaad dadka walaalaha oo ganacsatada ah oo suuqa joogaan oo waxgataan shaki kuma jiro inta aan sheegayna way jirtaa oo culayska waa taabana ayaga laakiin waxaa jiraan oo shaki ku jirin dad badan oo raashin haysteen oo raashinkoodii bakhaarada uu ku jira in ay maaragtay markay arkeen jidadka go-onaantiisa raashinka cirka geeyaan ama maaragtay raashinka ay xirtaan oo ridda ka xirtaan ixtikaar baa la yidhahaa sharciga kumana banaana ixtikaarka nabiga xadiidkiisa waxaa weeye sala allahu calayhi wasalam laa yaxtakiru ilaa khaadi'un qof yacni maxaa la yidhaha dembiilo ah oo dembi u qastiyey ayaa raashinka kaydsada raashinka maalinkaas wixii aad suuqa ka jooga inaad ku gadata waa culays mare qaarkood laakiin haddana xaaraan ma ahin amaa raashinka inaad dhigta oo dadkii u baahanaa kuu qaaliyooba darteed aas bakhaarada u dhigatid waa dembi khatar ah dembi baadna ku gelaysaa beecsharadaadana barakada ay kaga tegi waa inaas ogaata walaalaha marka beec mushturka waxaan u dardaarmaynaa oon leenahay eh, dadka raashinka ha ku qaaliyeynina wax allah wax taasay baraka idinkugu jirtaa ummaddana ay ku barwaaqoobaysaa waxaad kari kartiin oo sicira intaas hoos u dhiga kartiin oo dhiga ayaan leenahay waxaa intaas dheeraadoon la hadlaynaa jiiraan kasta oo diris kasta oo diriskaaga gaajaysan ka warqabe waxaad ku tari karta ku tar ilaahay subxaana wa tacaala wuu noo naxariisan alraaximuuna yarxamuhum arraxmaan sidii uu nabigeena noo sheegay sala allahu alayh wasalam dadka naxariistaan oo diriskooda u naxariistaan waxaa waye ilaahay waa u naxariistaa marka derisyadeenna aan u naxariisanna ilaahay waxaan weydiisanaynaa sidii uu roobka noo siiyey oos nooga barwaaqay ammaan iyo baraka dhulka ahna inuu nooga dara maxaa laga dhahaa eh, jidadkana ay noo furmaan baan ilaahay weydiisanaynaa